الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الشيخ رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم abu saciid wuxuu yidhi dukira alcazlu casligii ayaa loo sheegay lirasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulki ilaahay faqaala wuxuu yihi rasuulku walima yafcalu dalika axadu midkiin caynkaa muxuu u samaynaya walam yaqul muu odhanin falaa yafcal dalika axadukum midkiin caynka ayuuna samayni fainahu laysa nafsun naf ma jirto makhluuqatun la abuurayo ila allahu khaaliquhaa haddii jirtana ilaahay baa ah abuuraheedo allah ayaa abuuraya ila allahu khaaliquhaa hadday jirto naf la abuuraya ilaahay baa abuuraya subxaanahu wa tacaala waay marka xadiidkan waxa uu ka warramayaa waxa ahlucilmigu ay u yaqaanaan alcazl caslintuna waxa weeye berigii hore nimankii carbeed waxay lahaan jireen addoommo marka wuxuu doonayaa addoontani inaanay uur qaadin marka markuu u tago waxa uu ka ilaalinayaa biyihii ama manidii ayuu ka ilaalinaya marka markii manidu soo dhawaato ayaa uu dibadda ku daadinaya casligu marka waa kaas weeyaan abu saciid wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimid ninkii wuxuu ku yidhi lii waliidatu wa ana aczilu canha addoon baan leeyahay waanan ka casliyaayo biyaha ayaan ka ilaaliyaa wa ana uriidu maa yuriidu rajul ninku wuxuu doonayo baan aniguna gabadhan ka doonaya nimanka yuhuudda la yidhaahdaa waxay sheegteen in casliga biyaha oo yani manida oo laga ilaaliyo inay tahay almaw-uudatu suqraa xabaal nololin yar inay tahay ayay sheegteen nimanka yuhuudda la yidhahdaa waxay yidhahdeen qof hadduu casliyo oo manidii uu ka ilaaliyo oo dibadda ku daadiyo waxa weeyaan waa xabaal nololin yar wey markaa rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam kadabat yahuud yahuudi been bay sheegtay low araada allahu an yakhluqahu lam tastaic an tusrifahu hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala doono inuu abuuro keri maysid inaad ka leexisid adu leexin keri maysid markaa been bay sheegayaano waxay ku hadlaan waxba kama jiraan waxa kale ee jaabir ibni cabdillaahi uu yidhi sida markaa muslim ku sugan nin baa rasuulku u yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ina lii jaariya wa hiya khaadimatuna jaariyad baan leeyahay yacni addoon dabeetana waa noo shaqaysaa wa ana atuufu calayha waan ku dawaafa yacni waan u tagaa wa ana akrahu yacni waxaan ana karaxsanaya oo nacaya inay xaamilo noqoto oo uuriya markaa waxa ay qaado deetana wuxuu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam iczil canha in shi't fainahu sayaatiiha maa qudira laha haddaad doontid ka casli niminidii ka ilaali waxaa iman doonaa haddii aad duntid marka weyaan fainahu sayaatiiha waxa u iman doona maa qudira laha wixii loo qadaro unba u iman doona iyada wixii loo qadaro marna dhaafi maayo aduu ka ilaalinaya ayaa haddana qadarkeea inay seegi karayn ninkii in muddo aabuu joogay dabeetana maalin dambe buu kusoo noqday wuxuu ihi gabadhii addoontii uur bay qaaday wuxuu rasuulku ui qad ahbartuka anahu sayaatiiha maa qudira laha waxaan kaga warramay inuu u iman doono wixii loo qadaray inaanay seegaynin uu iman doono marka carabtu saas bay ahaayeeno waxa weeyaan waxa ay dumarkiina inay utagaan bay doonayeen oo de wuxuu ninku ka doonayo ruuxa dumarkaa bay ka doonayeen inay uur qaadana may jeclayn yani waxa weeyaan addoomihii oo kale dabeetana casligaas bay samayn jireen marka xadiidkan abu saciid radia allahu canhu waxa uu leeyahay rasuulkaa loo sheegay wuxuu yihi walima yafcalu dalika axadukum midkii caynkaa muxuu u samaynaya walam yaqul falaa yafcal dalika axadukum muu odhanin yuuna caynkaas samaynin hadduu odhan lahaa yuuna yeelin uuna samaynin caynkaasi xaaraan bay noqon lahay laakin muu odhanin ee wuxuu yihi un muxuu u samaynaya calaa wajhi linkaar isagoo yar diidan oo kale muu xarimin markaa weeyaan xaaraan ka mudhigi marka wuxuu rasuulku sheegay fainahu laysa nafsu makhluuqat ila allahu khaaliquha hadday naf jirto la abuurayo ilaahay mooyaane subxana wa tacala cid kaloo abuuraysa ma jirto ilaahay baa ah allaha abuuraya marka xadiidku wuxuu ina tusinayaa inkaaru lcazli biqasdi taxaruzi can khalqi lwalad casligu inuu inaanu wanaagsanayn siiba qofku markuu uu iska ilaalinayo abuurka inuu ilaahay subxaana wa tacaala yani uu cid abuuro ilmo inuu halkaa ka dhasho isagoo qofku iska ilaalinaya iyo xadiidka naqsanaya cadlinta xukunkeeda sideedaba waxa weeyaan waa laga fiican yahay horta alasl way bannaan tahay waktiyada qaar waxay noqonaysaa xaaraan waxa ay xaaraan noqonaysaa marka qofku uu diidan yahay inuu meeshii walad ka yimaado isagoo ka baqanaya ilmahan in marka waxa weeyaan uu risqigii oo kaleeto cididii u geliyo ama ka baqanaya inuu wuxu waayo ama ka baqanaya carruur fara badan inuu dhalo kuyaga noocaasoo kalea oo wax daruuro oo keensanaysa in iska ilaaliyaana inay jirin xaaladda noocaasoo kalea waxay noqonaysaa caslintii xaaraan bay noqonaysaa iyo waxyaabaha la isticmaalo waktigan oo kale hadda berigaa caslin baa la sameynayay iminka ama dawooyin baa la isticmaalay oo waxa weeyaan dawooyin baa la isticmaalaa ama rabad iyo waxba ayaa la qaataa marka waxyaabahaas oo dhan ee qofku iskaga ilaalinayo inuu markaa ilmo meesha uu ka yimaado waxay noqonaysaa xaaraan bay noqonaysaa goorma waktiga qofku uu ka baqanayo in markaa meeshii uu ilmo yimaado ilmahaasoo risqigiisii laga yaabo inuu ciriiri geliyo si nimankii markaa jaahiliyaddu ay samayn jireen oo carruurta markaas ay u layn jireen iyo in marka waxa weeyaan dee nasligiiba uu joojiyaba dhalmadiiba inu iskaba daayaba waayo rasuulku wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam tزawaju lwaduud alwaluud fainii mukahira bikum lumam ama fainii mukahira bikum اlanbiya xaaladda noocaasoo kale waxay noqonaysaa xaaraam xaaladda ay daruuradu keensanayso ama xaajadu ay keensanayso ruuxii dumarkaa xanuunsanaysaa dhakhaatiirtiina ay ugu nasleexeeyeen inayna wax uura ayna qaadin haddii ay urur yeelato markaa ay xanuun ka qaadayso ama dhibaato ay u keenayso xaaladda noocaasoo kalea way bannaantay bay ahlu cilmigu yidhaahdeen in ama dawooyin qofku uu qaato amaba caslin uu sameeyo iyo kuyaga lamidka waay can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala kunnaa naczilu caslin baanu samayn jirnay waalqur'aanu yanzilu qur-aankuna uu soo degayo qaala sufyaan sufyaan wuxuu yii law kaana shay-an yunhaa canhu hadduu shay diidi lahaa hadduu shay yani shay diidaya hadduu jiri lahaa lanahaana canhu lqur'aan qur'aanka noo diidi lahaa caslinta wax diidaya hadduu jiri lahaa qur-aanka noo diidi lahaa yani qur-aankaa soo degay waxyigaa soo degay marka haddii casligu xaaraan ahaan lahaa waana noo diidi laha marka law kaana shay-an yunhaa canhu lanahaana canhu lqur'aan intaasi muslim baa la gaara bukhaari kuma jirto waa ta labaade waa qowlu sufyaan sufyaan hadalkiisii weeyaan axad ruwaat istinbaad ahaan buuna saa u yidhi oo mar hadduu yidhi saxaabigii kunnaa naczir waalqur'aanu yanzil qur'aankaa soo degayay hadday xaaraan tahay waa la xarimi lahaa oo waxyigu dhukuman lahaa ama waxyigu sheegi lahaa inay xaaraan tahay mar hadduna waxyigi una sheegin way bannaan tahay weeyaan marka hadalkaasi law law kaana shay yunhaa can lanahaa can lqur'aan kitaabka cumdaha ah sheekhu waxa uu ka dhigay xadiidkii buu la xidhiirsiiyey oo muu kala saarinoo kunnaa naczilu wlqur'aanu yanzil law kaana shay-an yunhaa canhu lanahaana canhu qur'aan saasuu xidhiiriyey sidaana maahee waa qowlkii sufyaan qaala sufyaan sufyaan ayaa hadalkaasi yidhi isagoo xadiidkii kala soo baxaya saas daraaddeed ba wuxuu lehy alxaafid ibn xajar hada ظaahiru fi ana sufyaan qalahu istinbaaqu waawhama kalaamu صaaxibi اlcumda waman tabicahu ana hadihi ziyaada min nafsi اlxadiid xadiidkii inay ka mid tahay bay muudsiiyeen faadrajahaa isna xadiidkii buu dhex geliyey walaysa alamru kadalik arrinku noocaynkaa maaha fainii tatabactuhu min almasaniid fawajadtu akara ruwaatihi can sufyaan laa yadkuruuna hadihi ziyaada ziyaada ma yani ziyaadada may sheegin oo xadiidka lamay xidhiirsinine waa qowlkii sufyaan bay ka dhigeen ibnu daqiiq ilciidna sidaas ku yaa sidaa ku taallaa cumdahu ku sharxay buu leeyahy kumuu tanabihin wahmigaa ku dhacay sheekha xadiidkana xadiidkii horun buu la macno yahay wayna tusinayaan markaa sida ugu fiican waxa weyaan caslintii in la iska daayo oo maqaasidii dee nikaaxaya ka hor imanaysa oo ah takfiiru sawaadi ummati nabiyina muxamedin sala alla ly slam nebi maxamed ummadiisa in la farabadiyo qofku hadduu ka ilaaliyo waxa weeyaan dee waxa nasligiiba yaraanaya taranki can abi darin radia allahu canhu anahu samica rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam wuxuu maqlay rasuulka ilaahay oo yaquulu leh laysa min rajulin ma jiro iddacaa ligayri aabiihi aabihi cid aan ahayn sheegtay wahwa yaclamuhu isaga oo og inuu ciddan uu sheeganayo aabbihii aanay ahayn ilaa kafara ilaa qofkaasi yani waa waa yani kufri buu ku dhacay kufr asqar kufr akbar ma waman iddacaa qofka sheegta maa laysa lahu waxaanu lahayn adduun uuna lahayn qofka sheegta falaysa minaa qofkaas annaga naga mid maaha walyatabawa maqcadahu makaan fadhigiisana ha uga diyaar garo min annaar naarta xaggeed ha uga diyaar garo walyatabawa maqcadahu maqcadkiisana ha ka diyaarsado min annaar naarta maqcadku waa meeshuu fadhiisanayo weeyaan iyo meeshuu gelay waman dacaa rajulan bilkufri qofka qof gaalnimo markaasi waxa weeyaan ugu yeedha waman dacaa rajulan bilkufri oo yidhahdo yaa kaafir gaal baa tahay qofka qofku yidhahdo aw qaala ama yidhaahdo yaa caduwa allahi cadowgii ilaahayow walaysa kadalika caynkaana una ahayn qofkaasi yani una gaalna ahayn cadowgii ilahayna una ahayn ilaa xaara calayhi way isagun bay kusoo noqotaa waman dacaa qofka ugu yeedha rajulan nin bilkufri gaalnimo ee yidhaahda ka yaa kaafir aw qaala ama yidhahdo yaa caduwa allah walaysa kadalika caynkaa ma aho qofkaasi kaafir maaha waa muslim cadowgiina ilaahayna maaha waa qof muumina ilaa haddii uu jirana xaara calayhi isagay kusoo noqotaa xaara ay rajaca calayhi isagay ku noqonaysaa waay xadiidkan waxa uu shamlistay saddex arrimood waa ta koowaade waxa uuna tusinaya saddex arrimood qofka ku dhacaa inuu waciid shadiidow la kulmayo o qofka og aabbihii ee garanaya nasabkiisiina garanaya dabeetana nasabkiisii inkira ee nasab kala sheegta ama aabbo kala sheegta ama qabiil kala sheegtaa qofkaas dembigu leeyahy oo ilaa kafara kafaradana waxa weeyaan kufrigu waa laba qaybood kufri akbar iyo kufri asr kufrigii yaraaba ku dhacay wey gaalnimadii yaray marka yani waa halis weeyaan kufri camali kaas waa mid waa qofkii sheegtay aabihii cid aan ahayn iyo nasabkiisii cid aan ahayn qofki yani qabiiladiisii isaga oo og qabiilkan uu sheeganaya qabiilkiisi inuun ahayn isaga oo og aabbahan uu sheeganaya inuun aabihii ahayn aabihiisi dhalay ee nasabka wax ku kalifayaana una jirin inuu sheegto waqti bay dhici kartaa qofka in lagu kalifo inuu sheegto reerkooda reer aan ahayn maalan cadow la kulmay oo kale marka hadduu qabiilkiisa uu sheegto kale waa la dilaya lakiin hadduu qabiil kala sheegto waxa laga yaba in la sii daayo xaaladda noocaasoo kalea naftiisa wuu ku badbaadin karaa laakiin haddayna wax daruuro oo keensanaya ayna jirin hadduu caynkaa yeelo waxa weeyaan waciid shadiida dembi weyn buu ku dhacay weeyaan ka labaad waxa weeye qofka sheeganaya waxaanu lahayn maal una lahayn buu sheeganaya isagoo og in xoolahaanu sheeganayn isagu una lahayn uu og yahay laakiin waxa weeye ku qabsa un halka marka la yidhaho ku qabsa ku qadimaysiday ya waxbaad ka heli doontaa un ama nasab buu sheeganaya saas oo kale una lahayn ama wuxuu sheeganaya xaq xuquuqda ka miduna lahayn ama camal acmaasha ka mida oo uuna garanaynin buu sheeganaya oo qofkan wuxuu sheeganayaa inuu sharcigii garanayo ama inuu dhakhtar yahay ama inuu farsamo yaqaan yahay mana garanayo iyadana dembi weyn baa kasoo xasilaya halkaana falaysa minii buu rasuulku yihi alayhi salatu wasala falaysa mina kaasi annaga naga mid maaha waman iddacaa maa laysa lahu waxaanu lahayn xaq una lahayn maal una lahayn camal una lahayn shaqo una garanaynin qofka sheegta isagoo doonaya inuu addunya wax ka helo qofkaas waxa weeyaan falaysa minaa naga mid maha waay welibana hantaa waxaa kusii walyatabawa maqcadahu min annaar maqcadkiisa falyatakid manzilan biha naarta meel uu galo ha ka samaysto yani naartuu gelayaa wey oo waciid shadiid arrinka saddexaad ee xadiidka uu sheegaya waxa weeye an yarmiya beri'an bilkufri qof beri ah oo muslim ah inuu gaalnimo ku galo wuxuu le waa gaalbat kalyahuudiyati wanasraaniyati oo biannahu min acdaa illah wuxuu ku ganayaa qofkii inuu yahuudi yahay yahuudi weeyaan ama waa nasraani ama waa cadowgii ilaahay qofka caynkaasoo kala samaynaya arrintaas waxa uu yidhi isagay kusoo noqonaysaa haddii uuna qofkan waxaanu ku sheegaya waxaanu ku sifaysnayn hadduuna qof gaala una ahayn ma yahuudi una ahayn ma nasraani una ahayn ama cadow ilaahay una ahayn liannahu axaqu bi hadihi sifaati alqabiixati min almuslimi algaafil qofkii muslimka ee gaafilka ahe waxanba mooganaa warboba aanu haynin sifooyinkaa xunxun isaga ayaa u mudan isagaa ka mudan can acmaali suui wa aqwaalihi saddexdaa arrimood ayaa uu tilmaamaya xadiidka saddexdaa arrimood qofkii la yimaadaa dee arrinkiisu waa halis markaa baabku wuxuu ka waafaqaya uu keena sheekhu darafka inta hore inta hore waa man iddacaa laysa lays laysa min rajulin iddacaa ligayri aabihi wahuwa yaclamuhu ilaa kafar oo waa nasabkii qofku markaa inuu nasabkiisii inkiro oo uu diido ma banaano inuu nasabkiisii inkiro ma banaano yani waa xaaraam weeyaan qofkii inkiray nasabkiisiina dembi buu ku dhacaya dembi weyn buu ku dhacaya ama qabiilkiisa ha noqoto amaba aabihii ha noqoto sidoo kale qof muslima inta in gaalnimo lagu lagu tuuraa ma banaano oo la yidhahdo qof muslima waa gaal ama waba yahuudiba ama yahuuddaaba ka dambaysaba in la yidhaho waa qalad wey dadka qof muslim ah oo islaamnimadiisii a dee yaqiin ay kusugan tahay in gaalnimo markaa lagu gano oo lagu tuuro oo la waa gaal ama waa yahuudi ama waa nasraani waxa weyan arrinkaas waa halis weeyaan ya waana shay de maaragtay hadi jeer dad dadka waa ka dhacda oo waxaa jiray beryihii hore oo kale iyo dhalinyaradoo kale marka ay maaragtay odayaasha iska hor yimaadaan odayaashu waxay odhan jireen yahuuddaa ka dambaysa qaarna waxay odhan jireen waa shaambad baa ku taalla dumarkan isxijaabaan shaambad baa ku taalla shaambad iyo nasraan nasaarada nasaarada soo shaambadaysa rasuulkuna wuxuu leeyahay qofka saa ku yidhahda ilaa xaara caleyh isagay kusoo noqonaysaaba hadalkaa xun kama banaana weeyaan xataa qofka muslimka hadduu macaasi ku dhaco in waxa weeyaan diintii laga saara ma banaano macsi hadduu ku dhaco mazinadii khamrigii waxa weeyaan xumaantii kale waxyaabaha hadduu macaasi hadduu ku dhaco waayo ahlu sunna waxay ku ijmaacsan yihiin qofka muslimkii inuuna macsi hadduu ku dhaco inu ku gaaloobayni macsi hadduu ku dhaco inuuna diintii una kaga baxayni intuuna macsidaasi una xalaashanin qalbiyan caqadiyan intuuna qalbigiisa marka waxa weeyaan una ka ictiqaadin khamrigu inu xalaal yahay buu ictiqaaday amaba inuu marka waxa weeyaan zinada xalaal tahay buu ictiqaaday marka waa gaaloobaya laakiin intuuna ictiqaadsanayn qalbigiisa una ka rumayn arrinkaas gaaloobi maayo waay kitaabu ridaaci waxa uu kitaabu yahay ridaaci ridaac waxa weeyaan sharci ahaan masu labanin haabin can xamlin aw shurbihi waa caano yani oo ilmihii caano laga jaqo naaskii caanahaasoo ka yimid can xamlin uur dumar markay umuraanba dee caanihi yimaada caanahaas cabitaankooda ayaa ridaac la yidhaahdaa ridaacuna xukunkiisu waa sugan yahay haabitun bilkitaabi wasunnati walijmac xukunka ridaaca ka ratimaya ridaaci waxa weeyaan dee qofku hooyadiina naaskiibu ka shaqeeya hooyadiisa dhashay waxaa kale uu naas ka shaqeeyaa hooyadii islaan aan ahayn ama ruux dumar aan ahayn marka tan laga warramaya iminka waxa weeyaan waa qof ilmihii markuu naaskii uu jaqo hooyadii ruux dumar oo aan ahayn yacni hooyadii kamuu jaqin islaan kale ayuu naaskeedii jaqay oo la siiyey caanaheedii baa la siiyey wuxuu axkaamta ka ratimaysa wuu ka sheegaya halka marka ridaacaas waxaa ka ratimaya taxriibu nikaax labadii qof naas wada shaqay inay xaaraan kala yihiin inankii iyo inantii naas wada shaqay inay isguursadaan waa xaaraan waxaa kale ka ratimaya ibaaxatu nadri waalkhalwa labadii qofee naas wada shaqay rag iyo dumar way isku bannaan yihiin inay is eegaan oo gabadhii iyada oo de markaa aan xijaabnayn baad usoo geli way bannaan tahay inuu qofku la khalwoodo yacni waa walaashii weeyaane dee inay labadooda gaar guri ku wada noqdaan way bannaantahay waxaa kale ka ratimaya in waxa weeyaan maxram safar kuu noqon karo oo gabadha safri mahayso biduuni maxramin maxram la-aan marka maxram buu noqonaya laakiin kama dhalanayso nafaqadii inay waajib ku tahay yacni biilkii in wax nafaqeeyo kama dhalanayso wilaayatu nikaax oo inantii ay xagga ridaaca ay ka walaala ahaayeen dee weli u noqon maayo isagu inantii xagga ridaaca ay ka walaala ahaayeen weli u noqon mayso weligu noqon maayo oo gurin maayo isagu oo xaggii wilaayadiina xaq u yeelan maayo sida fiican ee wanaagsan waxa weeyaan ilmihii inuu naasku hooyadii jaqow ee la oo la siiyo isaga ayaa u wanaagsan una nafci badan xagga caaqibadana isaga ayaa u wanaagsan oo dee maaragtay haddii ilmihii islaan kale u naaska ka jaqo maxaarimtii baad ku darsanaysa waxaa laga yaabaa xataa inan ay naaska wajaqin isgaran waayaan marka dambe ay isguursadaanba marka mashaakil baa ka dhalanaya inan uu guursan lahaayo ayaa laga yaabaa in la yidhahdaba naaska waa wajaqdano waalalaati oo xaggaasaad ka walaalowdeen marka mashaakilka noocaas oo kale soo xasilaya awgeed baa ahlu cilmigu waxay yidhahdeen waxa wanaagsan inuu qofku hooyadii uu ku kaaftoomo ilmihii hooyadii in lagu kaaftoonsiiyo oo hooyadii un markaa naasku ka jaqo welibana intaa waxaa sii dheer dhakhaatiirtu waxay sheegeen sida markaa ahlu cilmigu ay tilmaameen caanaha hooyadu inuu u fiican yahay siiba bilaha ugu horeeya bilaha ugu horeeya ilmaha markuu dhasho bilaha ugu horeeya caanaha hooyada u wanaagsan oo caano kale oo dhan ama dumarka kale caanahooda kaa hooyadiiba uga wanaagsan sidaas buu markaa sheegay waayo caanahan ilmuhu cabayo jidhkiisii buu kubcinayaa hilibkiisiibu markaa ayuu markaa korinaya can ibni cabbaas radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu alay aslam fii binti xamza xamze inantiisii wuxuu ka yidhi fii binti xamza xamze inantiisii marka waxa weeyaan xamza ibnu cabdilmualib oo ah adeerkii inantiisii oo waa ilmaadeen marka inantaas oo marka waxa weya la yidhi mar waad guursanaysaa ayaa waxa uu yidhi laa taxillu lii inantaasi xalaali maaha yaxrumu min aridaaca yaxrumu min aridaaci ridaaca iyo naas naaskin jaqitaankiisa waxaa xaaraan ka ah maa yaxrumu min annasab nasabki wixii xaaraan ku noqonayey ayaa ridaacina xaaraan ku noqonaya wa hiya iyaduna ibnatu akhii walaalkay inantiisii weeyi min aridaacati xagga ridaaca walaalkay inan inantiisii weeyaan walaalkaasu min aridaacati xagga ridaaca ka ahaaday de waxaan walaal ka noqonay xagga ridaaca ayaanu walaal ka nahay marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam xamze adeerna wuu ahaa oo dee aabihii walaalahaayeen dhinacna walaalay ka noqdeenoo naas bay wada jaqeen oo waxaa naaska wada siisay suwayba labadoodaba marka walaalay noqday marka inantu haddii ay markaa de adeerkaas ugu kaafto markaa u joogi lahayd ilma adeer bay ahaayeen de xalaal bay noqon lahayd laakiin waxaa ka xarimay de waa ku walaal noqday xaggii ridaaci marka mar haddii xaggii ridaaca walaal ka noqdeen dee marka adeergu inantu yahay waana ilma adeer waana adeer marka inanuu adeer u yahayna ma banaano diinu guursa saasay xaraan uga noqotay laa taxilu lii yaxrum min aridaaci maa yaxrum min anasb ridaaca xaaraan waxa ku noqonaya wixii nasabka xaaraan ku ahaa nasabka waxyaabihii xaaraanta ku ahaa waxay ahaayeen toddoba toddobadii nasabka xaaraan ku ahaa dumarkii xaaraankaaga ahaa nasabka toddobadaa toddobadoodina waa kaa xaaraan hooyadii hooyadii ridaac waa kaa xaaraan waxaa kaa xaaraana walaashii walaashii ridaacna waa kaa xaaraan waxaa kaa xaaraanaa bintadii bintadii marka ninkan gabadhan ilmaha naaska siisay dee iyadu hooye u tahay ninkeedina aab buu noqonaya marka isna waa ka xaaraan waxaa xaaraana markaa edadii iyo habarartii islaanta naaska ku siisay walaashiyada waa habararta walaagina islaanta qabo walaashiyna waa edada marka iyaguna waa ka xaaraan saas markaa noqonaya yaxrum min aridaac maa yaxrum min anasab nasabkii wixii xaaraan ku noqonayna ridaacina xaaraan ku noqonaya waay ibnu mulaqin wuxuu leehy raximah llah waqad istadnaa jamaacatu suwara min hada alcumuum cumuumkan xadiidkanu tusiyey ee ridaaci wixii nasabka xaaraan ku ahaa dumarkii nasabka xaaraankaaga ahaa ridaacina xaaraan bay kaaga yihiin cumuumkaasi culimada qaar ka mida suwar bay kasoo reebeen buu yidhi oo nasabkiina xaaraan ku noqonaya ridaacina xaaraan ku noqonayo laakiin muxaqiqiintu min ahli ilcilm waxay ku tegsiyan yihiin inaan waxba laga soo reebeynin ibnu daqiiq alciid raximah llah wuxuu leeyahay isagu fuqahadu waxay cumuumkii kasoo reebeen arbacu niswatin afar dumaray kasoo reebeen nasabkiina xaaraan ku noqonaya ridaaci lakin xaaraan aan ku noqonayn nasabkii xaaraan ma ku noqonayaan ridaaci lakin xaaraan kuma noqonayaan waxay yidhaahdeen ta koowaad ummu akhiika wa ummu uktika min annasab hiya ummuka aw zawjata abika wakilaahuma xaaraamu ummu akhiika walaalkaa hooyadii wa ummu uktuka min annasab iyo walaasha hooyadadoo xagga nasabkii hiya ummuk waa hooyada walaalkaa hooyadii walaalkaa hooyadii iyo walaasha hooyadeed adiga waa hooyada soo ma waay aw zawjatu abika ama waa aabbaha zawjadii zawjatu abika wakilaahuma xaaraamu labaduba waa ka xaaraam marka waxay dhen walow ardacat ajnabiyatun akhaaka aw ukhtaka lam taxrum eg hooyada walaalkaa hooyadii waa kaa xaaraanta waa adiga hooyada ama waa aabbaha hooyadii ama waa aabbaha hooyadiiyo ilma inan ilmaha waxa weeyaan walaalkaa waxaad ka walaalatiin xaggii aabo oo kala hooyaadtiin marka markaad kala hooyo aada noqoteen walaalkaagan hooyadii waa aabbaha xaaskiisii marka waa ka xaaraantay aabbaha xaaskiisi waa ka xaaraan da amawaa hooyadaaba oo isku hooyaaba tiinba labadii jeerba waa ka xaaraan haddii hooyadaa noqoto iyo haddii aayadaa noqoto oo aabbaha ay u dhaxday labadii jeerba waa ka xaaraan marka bal waxaad ka dhigta sida kale waaad sida waxay yidhahdeen marka walow ardacat ajnabiyatun akhaaka walaalkaa haddii ruux dumari naaska ay siiso ama walaasha ruux dumari haddii naaska siiso islaantan walaalkaa naaska siisay walaalka muxuu noqonaysaa hooyo xaggee uga noqonaysaa xaggii ridaaca adi maxaad isku noqonaysiin yani islaantii naaskii walaalkaa siisay isaga waa hooyadii lakin ad waxba isku noqon maysiin marka adiga xaaraan kaa noqon maysa xalaal ba ku noqonaysa saas bay yidhahda ad fahamteen sooma ya waxaa kale ay yidhaahdeen ummu naafilati ima bintuk aw zawjat ibn ibnati ibni uhuma xoro naafiladan waxa weeyaan walad lwalad ilmiha ilmihii awogaad u ahayd hooyadii ilmihii aada awowga u ahayd hooyadii imaa inay tahay maxay imaa inay tahay inantaada oo dee inantaadiibaa inan yaa dhashay markaa ilmahan awowgaad u tahay ama waa zawjatu ibn ibnik inankaada gabadhiisii oo dee ayaa ayaa markaa ay tahay labaduba waa kaa xaaraan xaggii ridaaca haddaa la idhaahdo oo xaggii ridaaca haddaa la fiiriyo inantii aada dhashay oo inantaadii ah inantay dhashay oo awo aad u tahay islaanta naaska siisaa adig maay muxuu noqonaysaa hooyo adiga xaaraan kaa noqon mayso xaggii ridaaca xaaraan kaa noqon mayso laakiin xagga nasabkana marka la eego inantaad dhashay inantay dhashay oo adigu awow ad u tahay dee hooyadu waa kaa xaaraan oo waa inantaadii de ama waxa hooyadu waa kaa xaaraanoo waa inankaaga hooyadii inankaaga gabadhiisii bay noqonaysaa oo dee inankaagu inantu dhalay hooyadeed maxay noqonaysaa inankaagu inantu dhalay hooyadeed maxay noqonaysaa waa inankaaga gabadhiisii inankaaga gabadhiisuna waa kaa xaaraan aababa noqonaysaa marka markay xaggii ridaaca noqoto labadiba xalaal bay ku noqonaya inankaagu inantu dhalay ama inantu dhalay ama inanku dhalay islaanta naaska siisay ilmaha hooyay u tahay ilmahaad awowga u tahay waa hooyadii adiga ku xalaal xaggii ridaaca weeyaan xaggii nasabka lakin waa ka xaaran mar walba xaggii ridaca maxay noqonaysa xalaal waa waadixan malaanaya soo ma waxaa kale yidhaahdeen oo ta saddexaada jaddatu waladika min annasab ilmahaaga ayeydii oo xagga nasabkii ilmahaad dhashay adugu ayeydii oo xagga nasabkii oo laba midkood bay noqonaysa imaa ummuk waa hooyada aw ummu zawjatik ama dee gabadhaada hooyadeed un weeyaan ilmihii aada dhashay ayeydii waa laba daraf adiga hooyada waxay noqonaysaa ilmihii aada dhashay ayey ama gabadhaada hooyadeed ilmaha aad dhashay maxay noqonaysaa ayey labada waa xaggii nasabka kuwaas labaduba waa kaa xaram xaggii ridaaca qad laa takunu umman walaa zawjata xaggii ridaaca marka la fiiriyo ya waxay noqonaysaa waladkaaga ilmihii aada dhashay islaam baa naaska siisay islaantaas maxay noqotay hooyo islaantaa naaska siisay hooyadeed ilmihii maxay noqonaysaa ayeeyo adigo xalaal kuqutay waa ayeyd ma garanaysa ama islaantan ilmahaagi naaska siisay ninkeedii muxuu noqonayaa ilmahan aabbuu noqonaya isaga hooyadii ilmaha maxay noqonaysaa ayay u noqonaysaa waa kaa waa kuu xalaal xaggii ridaaca marka la eego xaggii nasabkana waa kaa xaaran xaggii ridaacana waa kuu xaaraan waxaa kale ay ku dareen oo taafraada tu uktu waladika min annasabi xaraam uktu waladik inankaaga walaashii waa ka xaaraan inankaad dhashay inantay walaalaha ahaayeen waa kaa xaaraan xagga nasabka marka la eego xagga nasabka ka xaaraan aw rabibatuk walow ardacat ajnabiyatu waladaka fabintuhaa uktu waladik walaysat bint walaa rabiba uktu waladika ilmahaad dhashay adugu ilmahii aad dhashay walaashi waa kaa xaaraan waxay noqon kartaa inantaad dhashay inantii adu aad dhashay ilmahan inankana aad dhashay walaashi waa kaa xaaraan dee ima ima adiga dhalay oo waxa weeyaan waa inantaadii ama isaga inankana adu aad dhashay waa walaalo xagee walaal ka noqdeen xagga hooyo adigu maad dalin laakin de islaantan kuu dhaxday baad dhashay oo islaantana waxay kula timid inan ay wadato deetna markaasaad ilma dhashay ilmay ku dhashay ilmihii ay ku dhashay iyo ilmihii ay wadatay waa walaalo midna adigaa dhala midna iyadaa da wadatay markii horeba waa markaa waa walaalo ayagu inantan markaa maxaa dhaa rabi baa la ydhahdaa waa inantii adu dhabtaadu ku jirtay weeyaane islaanta kula timid waa kaa xaaraan ina hooyad hooyadeed baad qabtaaye waa kaa xaaraan waa xaggii nasab xaggaas walow ardacat ajnabiyatu waladaka fabintuhaa uktu waladiki haddii gabadhi inankaagii ay naaska siiso gabadha naaska siisay inankii inanta ay dhashay iyo inankaagu waa walaalo waa walaashi adiga inantaadii maaha rabibadaadiina maaha waa ku xalaal marka waad guursan kartaa wey lakin xaggi nasabka hadaa la eego maxay noqonaysaa xaaraan de waa ka xaaraan ma fahamtid marka u suwarka ku kala duwan yihiin weeyaan yaxrum min aradac maa yaxrum min anasab waxaa jira suwar ama meelo dee nasabkiina xaaraan uu yahay ridaacin xaaraan aynu noqonayn taasoo kale kamid marka ridaaca waxa weeyaan dadka xaaraan ka noqonaya naaskii jaqitaankiisii waa islaantan naaska siisay wixii ka farcamay iyada wixii ay dhashay waa ka xaaraan iyo wixii naaska ay siisay intuba xaaraan ba ka noqonaya iyada hooyadeedna xaaraam ku noqon waa ayadii odaygeeduna de waa waxa weeyaan aabihii bu noqonaya xaaraam ku noqonaya naaska siisay an caaisha radi allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabiga ilahi wuxuu yihi ina aridaaca khidaacu tuxarimu maa yaxrum min alwilaada tuxarimu waxay xarimaysaa maa yaxrum min alwilaadati wilaadada wixii xaaraan ku noqonaya dhalmada wada yani in la wada dhasho wixii xaaraan ku noqonayay wixii xaaraan ka dhigaysa ridaacina ka xadiiska hor unbuu la macneeyey isku mid yihi waay wuxuu leeyahy ibnu muwaqin raximah llah ana alummata mujmacatu calaa anahu laa yataratabu cala aridaaci axkaamu umuumati min kulli wajhin ummaddu waxay ku ijmacday ridaaci iyo naasjaqi inaynay ka ratibmaynin axkaamtii hooyanimadu dhinac kasta dhinac kasta kama ratimayso dhinacyada qaar bay ka ratimaysaa lakin dhinaca yada qaar bayna ka ratimaynin oo wuxuu leeyahy falaa tawaarusa oo waxa weeyaan isdhexli maayaan labadii qof yani islaanta naaska ku siisay adiguna dhexli maysa iyada ku dhexli mayso laakiin hooyadaadii ku dhashay way ku dhexlaysaa adiga adiguna waad dhexlaysaa walaa nafaqa hooyadaadii ku dhashay waad biilinaysaa adugu oo inaad biilaysa waajib bay ku noqonaysaa markay iyadu faqiir tahay waxbayna haysanin waxa weeyaan islaantii naaska ku siisayna nafaqadii waajib ku noqon mayso walaa cidqi bilmulki walaa caql walaa taruddu shahaadatuhu lahu walaa yasqut canha alqisaasu biqatlihi wainamaa tataratabu calayhi alxurmatu walmaxramiyatu faqat wacanhaa qaalat ina aflax aflax akhaa abilqucays ninkii aflax la odhan jiray akhaa abilqucays abilqucays walaalkii ahaa ista'dana calaya waa igaydan dalbaday bacdamaa unzila xijaabu xijaabki markii lasoo dejiyay dabadeed faqultu waxaan ku uhi wallaahi baan ku dhaartay laa aadanu lahu waa ogolaan maayo u idmi maayo gurigii inu soo galo xataa ista'dana anabiya sala allahu alayh wasalam ilaa nebiga ilaahay uu ka idan dalbo ilaa nb yani gurigii u ogolan maayo inuu soo galo marka waa caasha radia allahu canha soo maha xataa ista'dana nabiy ilaa nebiga ilahay uu ka idan dalbo oo in nebiga ilahay de markaa u ogolaado fa ina akhaa abilqucays abilqucays walaalkii laysa huwa ardacani ninkii naaskii sii maha isagu walaakin ardacatnii waxaa naaskay siisay imra'atu abilqucays abilqucays haweenaydiisi fadakala calaya rasuulu lah sal l nabig ilah baa isoo galay faqultu waxaan ku uhi ya rasuula allah ina arajula ninku laysa huwa ardacani ninki ninku dee ninkii naaskii siimaayo naaskiisaan jaqay walaakin ardacatnii hase yeeshee waxaa naaskay siisay imra'atuhu haweenaydiisii baa naaskay siisay faqaala wuxuu uhi i'danii lahu u ogolow ha kuusoo galay guriga ha kuusoo galo fainahu camuki adeerkaa weeyaan taribat yamiinuki midigtaadu boorhowday qaala curwa wuxuu yihi fabidalika kaanat caaishatu caaisha waxay taquul mid tidhahdaa sidaa daraaddeed baa caaisha waxay mid tidhaahdaa xarimuu min aridaacati ridaaca xaggiisa ka xarima maa yaxrumu min annasab nasabka wixii xaaraan ku noqonayey ridaacana ku xarima wixii nasabka xaaraan ku noqonayey naaska jaqitaankiisa lawada jaqana isna ku xarima wa fii lafdin istaadana calaya waxa iga idan dalbe aflaxu ninkii aflax la odhanayay falam aadan lahu umaan ogolaanin gurigiina igu yimaad kusoo galo faqaala wuxuuhi ataxtajibiina minii maad iska kay xijaabaysaa wa ana camuki anigoo adeerkaaya faqultu waxaan ku uhi kayfa daalika say u dhacay taas oo adeer igu noqotay qaala wuxuu ihi ardacatka imra'atu akhii walaalkay gabadhiisii ayaa naaska ku siisay bilabani akhii walaalkay caanihiisina ay ku siisay wada caanahan meel kale kamuu imanine dee kelid kelid caanahan kelideed may keenin waxaa sababay biyihiisi iyo biyaheedii ayaa sababay fa sa'alat rasuula llahi sal l slam nebiga ilaahay bay weydiiso faqaala wuxu uhi sadaqa aflaxu aflax run buu sheegay iidanii lahu ogolow taribat yamiinuki midigtaadu boorhooday taribat ay iftaqarti iftaqarat yamiinuki midigtaada booro mid yani faqiir noqo wey iftaqarti ama dee qof baa ha noqotay walcarabu tadcu cala rajul walaa turiidu wuquuca alamri bihi carabtuna qofku way yani way habaari jirta iyagoo aan doonaynin inuu shaygaasi dhaco waay xadiidkani wuxuu natusinayaa ridaaca inuu ka imanayo maxram xurmadu inay ka imanayso xaggii ninka iyo xaggii gabadha labadaba oo islaanta naasa ku siisay waa hooyada walaasheed waa habareertaa ninkeeduna waa aabbaha walaalkii waa adeerkaa walaashiina waa eddada marka yani sidaas bay noqonaysaa marka xagga wax ka sugnaanaya dee xaggii odayga xagga islaanta la geray waxay tii islaanta naaska bay siisay lakin ninkan anigi muxuu yahay ninkanna waa ninkii caanaha lahaa oo markaa wuxuu isagu xaggiisii wixii kasoo jeedana waxay noqonayaan sidii qaraabado kale noqonaya oo adeerkii dee adeerkii adeerkii o kale noqonaya oo iska xijaabi mayso waay sidaasna waa sidaa saxiixa oo ahlucilmi qaar kamid ayaa diiday taribat yamiinuki waxa weeyaan midigtaadu boorhoodi micnaheeda waxa faqiir noqo wey faqiir marka siduu sheekhu sheegayo carabtu hadallo noocaasoo kale waa odhan jireen iyagoo aan ujeedin inuu arrinkana dhaco horena waynu soo sheegnay marka macaani fara badan ba lagu micneeyey lakin macnaha ugu fiican waxa weya inu yii ducaaun khafiifun oo duco rasuulku ugu ducaynaya alayhi isalaatu wasalaam ducada rasuulkana ducooyinkeena waa ka duwanti oo rasuulka alayhi salatu salaam anas bnu malik waxa uu yidhi xadiis anas rasuulku wuxu uhi ya umu sulaym umu sulaymna markaa waa anas hooyadii miyaanad ogeyn inaan ilaahay subxaana wa tacaala aan la sharta lasha yani sharda aan la dhigtay waxaan ilaahay kula shuruutamay oo aan ku idhi ilaahayow inamaa ana basharun aan waxaan ahay basharun ardaa kamaa yarda albashar basharku sida u raalli noqdo anoo kale ana u raalli noqda wa aqdab kamaa yaqdabu lbashar basharku siduu cadhoodan waan u cadhooda fa ayumaa axadun dacawta calayh min ummati bidacwatin laysa laha biha laysa laha biahlin habaar kasta oo aan habaaro qof ummadayda ka mid ah oo ehel aanu ahayn in la habaaro inuu ilaahay uga dhigo tahuur dembigiisa ilahay ku dhaafo ku tahiro iyo qurba inay tahuur u noqoto inuu ilaahay ku tahiro uu ku nadiifiyo iyo inuu qurbo ilaahay loogu dhawaanayo ilaahay uga dhigo in ilaahay kula shuurata meel buudi marka waxa weya waa duca wey wixii habaar ka muuqday hadalka rasuulka oo kalea hadalka rasuulka wixii ka muuqday ee habaaroo kalea waxa weya waxay ay noqonaysaa ducay noqonaysaa wa canhaa qaalat dakala calaya rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa iisoo galay wa cindii rajulun nin baa ila joogay faqaala wuxu uhi yaa caaisha man haada kan waayo qultu waxaan ku uhi akhi min alridaacati waa walaalkay xagga ridaaca faqaala yaa caaisha caashaay undurna min ikhwaanikunna walaalihiina iska eega iska iska hubsada undurna iska eega min ikhwaanikunna walaalihiin waa tacriid yani waa sarbeeb likhashyati an takuuna aridaacatu waqacat fi xaali kibar walaalkan aad leedahay waa walaalaan nahay oo naaskan wajaqnay dee waxa weeyaan waxaa laga yaabaa inay ridaacadu amana caanahan la jaqaya lama la cabayaaba ay noqoto ay dhacdo wakti qofku uu weynaaday oo kale inama aradaacatu ridaacadu waxay ahaatay uun min almajaacati gaaji ka ahaatay inama aradaacatu radaacadu waxay ka ahaatay uun min almajaacati oo ilmihii yara markuu gaajoodana yunaas ka shaqeeya marka micnaheedu waxa weeyaan ridaaca wax xarimaya ee labada qof kala xarimaya waxa weeyaan waa ridaaca soo xasilay waqtigii yarida ilmihii intuu yaraa waalwaalidaatu yurdicna xawlayni kaamilayn waa labadaas sanadooda ugu horeeya xawleyni kaamileyn waa labadaas sanadooda ugu horeeya ilmaha iyo caanihii la siinaya uu jaqaya marka wixii waktigaas soo xasila ilmihii waktigaa markuu caanaha cabo waktigaas ridaaca soo xasilaysa lakin ilmihii hadduu weynaado yani waxay ahlucilmigu ay tilmaam markaa inaanay soo xasilaynin ridaacadii oo na caanahan uu cabayaa dee jirkiisiibay kobcinayaan oo hilibkiisiibay kobcinayaan oo marka isagu cunto ahaan buu qaadanayaa caanihii bikhilaaf qofkii dee cuntada caadiga ab cunayo o kale marka caanihii uu cabayo qofku iyo cuntadan uu cunayo cuntadiina jirkii bay kobcinaysaa oo dee cuntadii saa u cunaya caanahan laakiin maaha wax u noqonaya sida ilmihii yaraa oo kale ilmaha yar caanuhu waxay ugu jiraa hatuu cuntadii ugu jiraan halkii cuntadii ugu jiraanoo jirkiisii bay kobcinayaan oo ay dhisayaan marka waa wixii soo xasilay fii zamani siqar waktigii yarida wey maa qabla alfiaar waa intaa naaska aan la jirin wey oo lafihii bay waaweynenayaan maani markaas ka hubsan buu rasuulku leeyahy alayhi salaatu wasalaam haddaba ridaac wuxuu soo xasilayaa waxa uu kusoo xasilayaa waktigaa yarida waa ko waxaa kale uu kusoo xasilayaa inuu ilmihii naaska uu uu jabo shan jeer hamsa rabacaad oo rabacaadkaas waxay noqonayaan yani qofku ilmuhu markuu naaska qabsado waa inuu isagu uga tagaa iskiisa waa inuu iskii uga tagaa oo aan laga jarin oo aan laga joojinin muudsasho mar uu muudsado iyo laba jeer uu muudsado maaha waa inuu naaskii u qabsadaa uu ka dhergaa isagoo oo dhergay oo ka cokonaaday waa inuu sii daaya deetna mar labaad ku noqdaa saasoo kale mar saddexaad mar afraad mar shanaad shan jeer markaa caynkaa soo xasisho waxaa soo xasilay xurmadii oo soo xasilaysa taxriimkii can cuqbata bn xaarif radia allahu canhu annahu tazawaja uma yaxya binta abi yahaab wuxuu guursaday gabadhaas umma yaxya binta abi ihaab gabadhaasuu guursaday waxaana la odhan jiray waa haniya fa jaaءat amatun sawdaa addoon madoobaa timid faqaalat gabadhe waxay tidhi qad ardactukumaa labadiinan isqababa anaa naaska idin siiyey marka labadii maxay noqotay hooyo labadooda maxay noqdeen de walaalo waa walaalo waxay noqotay xagga iraaca fadakartu dalika lilnabiy arrintaasi nebiguu sheegay bu yihi sala allahu alay slam waxaan ku yihi gabadh baa timid oo gabadhi baa saan ugu tidhi qaala fa acrada cannii waa iga jeestay buuyihi qaala fatanaxaytu waa soo leexday bu yihi yacnii xaggii u jeestay baan xaggaan muga jeestay uu soo leexday hortiis baa danayay fadakartu dalika lahu arrinkaas baan haddana u sheegay uu ugu celiyay qaala wuxu uhi wa kayf sidee waqad zacamat an an qad ardacatkumaa iyada oo sheegatay inay naaskii idin siisay labadiinaba sidee sideebad ula joogtaa gabadha waa walaashaay ya saasuu ku yidhi wuxuu leeyahay ibnu mulaqin xadiidkan muslim mabuu soo saaray oo min afraad albukhaari bukhaari baa xadiidkan la gaara markaa sheekhu shardigiisa waa khilaafay muttafaqun calayka ahaa marka rasuulku wuxuu ga jeestay wuxuu dareensin yahay arrinkan uu ku jira arrin weyn inuu yahay waa nin walaashi qabooda weeyaan arrin culus weyn marka in ar dembigi iyo shayga meesha yaalay inuu weyn yahay buu tusinayay arrinku arrin weyn inuu yahay marka xadiidku wuxuu ina tusinayaa ko labadii qof ee naas wada shaqay ee isguursaday iyagoo aan isogeyn mar alli marka warkaas uu soo gaadho inay walaala yihiin oo danaas osi inay kala tegayaan oo inay sii wada joogi karan oo rasuulku wuxuu sidee wadala joogtaa iyada oo lagu sheegay marka waxa weya in dee aad walaalo noqoteen sida oo kale wuxuu natusinaya xadiidku in gabadhii naaska siisay naaska laga jaqay warkeedii la aqbalay ama markhaatigeedii la aqbalay markhaatigeedii in la aqbalay oo aan loo baahnayn markhaatiyaal kale loo odhan war bilay been sheegaysaa cid kale ha la raadiyo maya iyado kelida waa la aqbalaya saar waxaa ku tegay jamaacatu min ahli cilm waxaa ka mid a saxaabadii cuثmaan bn cafan iyo cabdillahi bn cabaas taabiciintana waxaa ka mid a taawus iyo xasan bisri iyo zuhri iyo culamo fara badan oo kale waxaa kale xadiisku ina tusinayaa ana waط'a shubha laa yuujibu xaddan waط'iga shubha ku dhaca shubha waxa weeyaan galmadii kusoo xasishay shubhad inaan wax xad ayna imanay iminka labadani way isguursadeen waana walaalo ismana oga inay walaala yihiin de meeshii laba qof isguursaday wayaan way wada joogaan miyaa la odhanayaa xad baa laydinka jaraya maya lama odhanayo waxa weeyaan wadyaa shubhada xad may xad ma keensado tacsiirna ma keensano lamana casirayo waa la kala kaxaynaya wad-u shubha la idhahdaa suwar kalena waa ley wad-u shubuhiyo waxaa ka mid a nin baa de gabadhiisii gabadh buu gabadhiisii mooday markaasuu u tegey markii dambe ay caddaatay ilna gabadhiisii ba ahayn de xad laga jari maayo xad laga goyn wadu shubha la ydhahdaa kaana marka waa sidaas can ilbara ibni caazib radia allahu canhu qaala kharaja rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebiga ilaahay waa u baxay yacni min makata maka ayuu ka baxay rasuulku makuu ka baxay calayhi salaatu wasalaam waxayna ahayd cumrat lqada cumradii la odhan jiray fatabicathum waxaa raacday ibnatu xamza xamze ibnu cabdilmualib inantiisii ayaa raacday tunaadi iyadoo dhawaaqaysa oo leh yaa cam adeeroy bay leedahay fataawalahaa caliyun cali baa tiigsaday oo soo qabtay fa akhadahaa wuxuu qabtay biyadihaa gacanteeda wa qaala lifaatimata faatima wuxuu ku yidhi duunaki ibnata cammiki inanta adeerkaa qabo yani inanta qabo u leeyay inantii adeerka u dhalay oo dee adeerkeed markaa waxa weeyaane waa waa xamsugala jeeda waa in adeerta in adeerta gacanta qabi faxtamalatha way qaada way xambaartay faاkhtasama fiiha caliyun wa jacfaru wa zaydun waxaa ku dooday cali iyo jacfar iyo zayd cali waa cali bn abi aalib jacfar waa jacfar bn abi aalib iyo zayd waa zayd bn abi aalib zaydna waa zayd bn xaris saddexdaani marka labada hore waa walaal cali iyo jacfar waa ilma rasuulkana waa ilma adeer oo afar nin buu dhalay abu aalib marka saddex way islaameen san haweenka dhawa soo sheegin cali jacfar iyo caqiil iyo aalib aalibna waxaa la waayey maalintii beder dagaalkii beder bay ka qayb galeen isaga aalib iyo caqiil caqiil marka markii dambe u islaamay waay fa qaala caliyun cali wuxuu yidhi marka inantiiba lasku qabsaday kii qaadi lahaa ana axaqu bihaa aniga ayaa u mudan inaan qaado wahiya ibnatu cammi adeerkay inantiisii weeyaan marka maadaama inanta markaa waxa weeyaan inantii adeerkii weya ilma adeer aan nahay anaa u mudan wa qaala jacfarun jacfar wuxuu yidhi waa walaal hadda cali ibnatu cammi adeerkay inantiisii weeyaan oo de waa ilma adeer xagga waa iska mid wa khaalatuhaa taxtii habar ayada habaryarteedna anay la joogtaa ko intaasu dheeraaday cali iyo jacfaro walaalo labaduba de marka waa inanta ilmaha yar ilma adeerba yihiin xagga way ka sinaadeen lakin isagu muxuu dheeraaday jacfar wa khaalatuhaa inantan yar habaryarteed taxtii anigii la joogtaa wa qaala zaydun zaydna wuxuu yidhi ibnatu akhi walaalkay inantiisii weeyaanoo rasuulkaana walaaleeyey anig iyo xamse marka iyaduna waa walaalkay baa dhalay markaana qaaday saddexdeyna saasas kuu qabsadeen waa la kala xukumaya soo ma faqadaa bihaa rasuulu lahi sal sl nbig ilahi wuxuu u xukumay likhaalati habararteed wuxuu habararteed hala siiyo habararteed baa haynaysa iyo ninkaa habararteed qaba oo ah jacfar baa xaq u leh inay qaadaan wa qaala deetna wuxuu yidhi sababtii u alkhaalatu habaryartu bimansilati lum waa halkii hooyada halka hooyadii ku jirtaa aabbuhu adeer siduu halka aabbaha ugu jiroo kale alcam xagga hore aan kuso marnay alcammu sinwu abihi soo ma ahayn halkanna waxa weye alkhaalatu bimansilati lum habaryartu mansilada hooyada ayay joogtaa wa qaala licaliy marka nin walba waa la qancinaya cali wuxuu ku yidhi anta minii wa ana mink adigu anaad iga mid tahay anta minii anaad iga mid tahay wa ana minka aniguna adan kaa mid ahay waay marka wuxuu sheegaya anta minii wa ana minka limaa baynana min alqaraabati walmusaaharati walsuxbati walmaxaba waxay naga dhexaysa qaraabo oo de waxaana dad ilmaadeerabayno oo labadooda aabbaa walaalaa xididna way naga dhexeeyaayo dee inantaydiiba kuu dhaxday adiga oo inantan faatima waa inantaydii adigana waa horidaadi suxbadii maxabadina way naga dhexaysaa marka anta minii wa ana mink saasuu yidhi wa qaala lijacfarin jacfar wuxuu ku yidhi ashbahta khalqii wa khuluqii ashbahta khalqii abuurkayga baad shabaxday waa daahirkii yani abuurkii wa khuluqii iyo dhaqankaygiiba waa shabaxday sifaadkaygii sare ee muuqday muuqaalkii sare iyo kii hoose labadaba waa shabaxday wa qaala lizaydin zayd wuxuu ku yidhi anta akhunaa adu waxaa tahay walaalkayo wa mawlaanaa iyo mawlahayagii zayd bn xaris anta akhuunaa walaalkay baa tahay wa mawlaanaa iyo mawlahayagii yani kii aanu xoreynay baa tahay catiiq mawlihii marka waa kii aanu xoreynay marka walaa inaga dhexeeya waa ko walaalkayna waa tahayoo walaalnimadii islaamkana way naga dhexaysaa marka anta akhuunaa fi lislaam walaalkii islaamkaa tahay wa mawlaanaa mawlahaygiina waa tahayoo mawla alqowmi minhu qowmku kay xoreeyeen ayagunbu ka mid yahay annagumaad naga mid tahay saddexdii nin nin walba sidaas markaa wax ugu sheegay oo uu qanciyey inantiina wuxuu xukumay ayo habararteed masaladan culimmadu waxay ka warramaan masala alxidaana la yidhahdaa waxa weeyaan waa ilmihii yaraa qofkii arrimihiisa aan tartiibin karayn oo arimi arrimihiisii lagu qumo oo la xifdiyo weeyaan ilmihii yaraa marka dadka la xifdiyaana waa ilmihii yaraa iyo kii waannaa iyo kii weynaa marka ilmihii yaraa waa halkan imanka xadiiskana tilmaamaya marka insha allah casharka soo socda ku sheegi doonaa sala allahu cala muxamed waaalihi wasaxbi ajmaciin